Miraha lawska waxa uu ka mid yahay miraha aadka looga isticmaalo magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle kaasi oo ay bulshada u isticmaalaan siyaabo kala duwan isla markaana muhiim u ah caafimaadka jirka. Ugu horeyn qaar ka mid ah bulshada ayaan wax ka weydiinay sida ay u isticmaalaan miraha lawska.
Een qof caata oo kale waxaa laga yaabaa inuu ee in xoogaa miisaankiisa uu isku dheelitiro haduu yahay qof buuran haduu lawska isticmaalaan iyadana waxaa laga yaabaa inuu qofkaas isku dheelitiro culayska ama miisaanka jirkiisa. Sidoo kale wuxuu isku dheelitiraa ee cadaadiska dhiigga ama blood pressure hadii qofkan qof ee hypertension qabo uu yahay ee normal ayuu ka dhigayaa haduu laws badan oo qofkan uu isticmaalo. Sidoo kale wuxuu yareeyaa inflammation of the body ama caabuqa jirka ku dhaca ayuu yareeyaa lawska. Een sidoo kale asiga wuxuu yareeyaa een cudurada soo noqnoqda ee chronic diseaseska een taas oo ay ugu wacan tahay een fatiska ee fatty acidka, fiber-ka, mineralska iyo fiitamiinaadka ku jira lawska ayaa ugu wacan leeyahay. Sidoo kale asiga wuxuu ka hortagaa sunta jirka soo galaysa ayuu ka hortagaa waa antioxidant waaye. Een cunidiisa wallahi cunidiisa een inta badan waxaa ugu wanaagsan ee qofka inuu cuno the right amount, right time and right way oo ah xilliga saxda ah iyo cadadka saxda ah iyo wadada saxda ah inuu inuu isticmaalo cunidiisa lawska. Een inta badan asiga marka guud ahaan cunista lawska oo si joogto ah loo daa-into waxay ka qayb qaadan karaan caafimaad wanaagsan hadii la isticmaalo si dheelitir ah. Marka waxaan bulshooyinka ay dhegeysanayaan uu noogu faa'iideyn lahaa inay si diiran oo ay u isticmaalaan cunista lawska. Waxaan wada leenahay cunista lawska waa faa'iidooyinkooda oo dhan halkan lagu soo koobi karayo marka aad bay u badan yihiin sidaa daraateeda waxaan leeyahay bulshada aniga ka mid ahay inay aad iyo aad ugu dadaalaan cunista lawska. Sidoo kaleynta waxaa ka mid ah macdintiisa oo kale mala soo koobi karaayo oo caafimaadka lafaha iyo cadaadiska dhiigga oo kaleynte.
Doctor Maxamed Cabdi Gaalib oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Jowhar ayaan wax ka weydiinay isticmaalka miraha lawska faa'iidooyinka caafimaadka uu u leeyahay bulshada asigoo noogu baaqay inay badiyaan isticmaalka miraha lawska.
Caafimaad badan uu leeyahay ee xagga bulshada wax badan uu taraa laakiin waxay u baahan tahay dadka in lagu wacyigeliyo la fahansiiyo horta faa'iidada uu leeyahay lawska. Lawska dadka waxay ka fahansan yihiin iyo waxa uu tarayo way kala duwan yihiin. Faa'iido badan uu leeyahay dadkana ma fahansana. Marka lawsku waa dalageenna dalagyada noo baxa dalag dalaga ugu muhiimsan la dhihi karaa marka dhinacyo badan laga fiiriyo xagga caafimaadka markii laga fiiriyo xagga cunto ahaan markii laga fiiriyo dhan kastoo ku wanaagsan yahay lawska. Marka lawska bulshada waxaan ku daarminaa marka tacabkiisana inay badiyaan oo asaga inta badan wuxuu ka baxaa meelaha ee carrada jilicsan sida bacaadka iyo carradoo lamid ah oo bacaadka dawda oo kale maxaa yeelay wasa dalaga buruqda ka baxda ama qaybta hoose ka baxa waaye marka dal kastoo marka buruq leh ama qaybta hoose ka baxo wuxuu u baahan yahay carro jilicsan sida bacaad iyo carrada lamidka ah bacaadka oo kale u baahan yahay marka dalagiisa in la badiyo faa'iidadiisana bulshada lagu wacyigeliyo loo sheego intaasna tala ahaan usoo jeedinaa marka lawska waxaan leenahay marka faa'iidadiisa wax lasoo koobi kara maahan buugta caafimaadkana aad ay uga hadlaan sidoo kale buugta beerahana aad ay uga hadlaan ka hadlaya cilmiga beeraha meelo badan laga helaa cilmigiisa oo dhammaystiran laakiin guud ahaan waxaan leenahay lowska faa'iido badan uu leeyahay bulshada uu leeyahay xagga saliid ahaan hadii la dhahaa iyo xagga cunto ahaan hadii la dhahaa intaba iyo caafimaad ahaan guud ahaanba uu leeyahay waxaan leenahay marka dadka insha allahu ha beertaano ha soo saaraan lowska tacabkiisa hala badiyo faa'iidiisana insha allahu dadku waa loo sharaxa hadduu ilaa yidhaahdo
Inta badan bulshada magaalada Jowhar ayaa aad u isticmaala miraha lawska kala duwan ee ka baxa dhul beereedka Jowhar oo ay ka mid yihiin lawska, cambaha iyo babaayga kuwaas oo qayb weyn ka qaata caafimaadka qofka.